ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa xalay waxa ay weerar madaafiic loo adeegsada ku qaadeen ciidamada jabuuti ee ku sugan gobolka galgaduud iyagoo weeraro kalena qaaday madaafiicda ayaa waxay ku hubatay saldhig ciidamada jabuuti ay ku leeyihiin garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamareeb halkaa oo ay aada u ilaaliyaan waxay khasaaraha ciidamada jabuuti gaaray faahfaahin dheeriya kama aynaan helin diryaanka madaafiicda ayaa waxaa laga maqlayay garoonka iyo magaalada dhuusamareeb iyo weliba deegaanada u dhow dhow xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa madaafiicda isla beegsatay ciidamada jabuutiyaanka ah ma aha weerarkii ugu horreeyey ee waxaa jira weeraro kale oo foolkafoola iyo kuwa madaafiic loo adeegsaday oo horey loogu qaaday ciidamada jabuuti ee halkaa ku sugan geesa kale ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin xala waxay dagaal toosa ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin xaafada daalo ee degmada howlwadaaga in muddo ayuu halkaasi dagaalku ka socday dhanka gobolka jubbada hoose ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin waxay dagaal culus la beegsadeen saldhigga ciidamada kenya ay ku leeyihiin deegaanka kulbiyow dagaalkaasi wuxuu qayb ka yahay dagaalada isdabajooga ah ee ka dhankaa ciidamada kenya ee duulaanka ku jooga dalka soomaaliya waxaa xusid mudan intii dagaaladu socdeen in kenyaatiga askar badan laga dilay habeenna aanay hurdo ku ladin oo ay yihiin mid weerar ku socdo iyo mid keebla yuurar oo ka baqaya in lasoo weeraro madaxweynaha dalka kenya uhuro kenyatta ayaa dhowaan asigoo la kulmayay ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka ah waxa uu sheegay in ciidamadiisu aanay ku aadin kuwa xarakada shabaab ulmujaahidiin aanayna ka hortegi karin warkaasi waxaa caddeeyey ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble kadib kulan labada nin ay ku yeesheen magaalada mombasa oo ka mid ah dhulka muslimiinta ee kenya ay qoriga caaradiisa ku haysato isla jubbada hoose xalay ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin waxa ay dagaal ku qaadeen amaba la beegsadeen ciidamada maamulka jubbaland ee ku sugan deegaan xeebeedka kudhaa dhanka gobolka bakool ciidamada xarakada shabaab ulmujaahidiin xalay waxa ay dagaal ku qaadeen saldhigga ciidamada etoobiya ay kaga sugan yihiin degmada xudur dagaalkaasi wuxuu ahaa mid qorshaysan oo muddo socday ciidamada etoobiya ee xudur ku sugan ayaa weerarada ka dhankaay waxay noqdeen kuwo isdabajoog ah weerarkan waxa uu kusoo beegmayaa xilli ciidanka etoobiya ee gudaha soomaaliya jooga maalinba maalinta ka dambaysa niyadjabka hayaa uu sii badanayo maadaama gudaha dalkooda dagaalo xoog le ay ka socdaan